بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن شاء الله تبارك وتعالى حضير ربي المؤمن waxaaynu halkan ku khulaasaynaynaa waxa weye xaju nabiy sala allahu alayhi wa alihi wasalam mawduucan aynu u bixinay khulaasatu xaji nabiy sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaad ogaataa akhi lmuslim waqta lmuslima awalan marka ugu horeysa ana allaha subxaanahu watacaala farada calayna alxaj allah waxa uu nagu waajibiyey xaj inaynu xajino إلى بيت الله الحرام كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله سبحانه وتعالى وحو ذاتك دشو لكوها جبيه كليه إلى بيتك إلهي آذان حج البيت أي قصد البيت القصد إلى البيت بيت الله الحرام إلا آذو أيا لينقوها جبيه وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نحج نبي عليه الصلاة والسلام نوين بري سيدي أنه حج لهي سنة سايون غبري أو فعل كيسي أيون غبري نبي عليه الصلاة والسلام في سنته بأن غبري من فعله فعل كيسي سمي وقال لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع markuu baray oo uu xajiyo yidhi aniga igu dayda khuduu cannii manaasikakum buu yidhi aniga iga qaata acmaasha aad samaynaysaan ficil kastoo aan sameeya sameeya waxaana samaynna ha samaynina fa innii anigu laa adri ma garanaayo lacallii laa axuju bacda caami haada waxaa dhici karta inaanu sanadkan kabacdi soo xajiyin sidii bay noqotay nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu xajkii ka noqday ka bacdi wax yar buu noolaa waka haddaba waxaa habboon qof walba oo muslima oo doonay inuu soo xajiyo an yatacallama awalan inuu barto kayfiyat alxaj xajka inuu barto wa an yartabica sunnata annabiy sala allahu alayhi waaalih wasalam sunnihii nebiga inuu raaco fii aqwaalihi aqwaashiisa wa afcaalihi iyo afcaasha uu samaynayo acmaashiisa oo dhan inuu ku raaco nebiga calayhi salaatu wassalaam taas ayaa qof walba oo muslima laga rabaa waayo nebigu wuxuuna leeyahay khuduu cannii manaasikakum waa ilaa qiyaami asaaca qof walba oo muslima oo doonaya inuu fariidatalxaji guto ama cumro sameeyo waxaa waajib ku ah inuu barto awalan seebuu nebiga calayhi salaatu wassalaam u xajiyey qaabkeebuu sameeyey muxuu maaragtay maxaa arkaantiisa iyo maxaa sunnaa maxaan laga tegi karin oo haddii laga tago xajkii uu buuraya waxaasoo dhan inuu kala barto oo markaa uu iska ilaaliyo wixii khalada iyo bidco iyo waxa weeye shirkiga oo waxa weye xajkiisii wax u dhimaya oo insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan xaawilaynaa inaan soo khulaasayno kitaabka uu qoray sheekh alalbani raximah allahu tacaala almuxadit alcasri uu qoray waa moxamed naasir diin albani kitaabkiisa la yidhaha manaasik alxaj laba kitaab buu xajka ka leeyahay sheekh albani raximah allahu tacaala mid waxaa la yidhahdaa manaasik alxaj midna waxaa la yidhahdaa xaju nabiy sala allahu alayh waalih wasalam kamaa rawaaha jaabir marka labadaa kitaab buu ka leeyahay kanaan khulaasaynayna waa ka khulaasada ah oo manaasik alxaji la yidhahdo waa risaalo yaroo kooban taas ayaynu insha allahu tabaaraka watacaala khulaasaynay waxaan u qaybiyey markaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sidaan soo socota ayay u qaybsamaysaa kelmadda oo ku soconaysa shan iyo toban qodob ayaan u qaybiyey shan iyo tobankaa qodob baan ku khulaasaynayna awalan qodobka ugu horeeya waxaan ku soo qaadaynaa aladillatu calaa wujuubi alxaj adiladayna tusaysa xajka inuu waajib yahay inuu yahay ruknu min arkaani alislaam ayaan ku soo qaadaynaa adilada ayaan ku sharaxayna qodobka labaad waxaan ku keenaynaa shuruuda xajka uu leeyahay oo qofkaan xajka waajib ku noqonayo shuruud baa laga rabaa shuruuddaasaan ku keenayna qodobka saddexaad waxaan ku keenaynaa fadliga xajku uu leeyahay iyo cumradu fadlu alxaji waalcumra xajka iyo cumrada fadliga iyo wanaagga laga helayo ayaan qodobkaa saddexaadna ku sharaxayna qodobka afraad waxaan ku sharaxaynaa nasaa'ix qabla an yushraca fi fi fi acmaali alxaj qabla an yushraca fi acmaali alxaj nasaa'ix ka horeysa intaan acmaasha xajka la bilaabin oo sheekh albani uu soo sardiyey ayaan khulaasaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qodobka shanaad waxaan ku keenaynaa maadaa yustaxabu qabla alixraam maxaa sunnaa oo wanaagsan in la sameeyo intaan la xidhanoo ixraamka la gaarin qodobka lixaad waxaan ku keenaynaa almawaaqiit boosaska laga xirtay xajka ayaan ku sharaxaynaa waa jamcu miiqaat qodobka toddobaad anwaacu lxaji xajku anwaacda u qeybsamo oo saddexdaa ayaan ku sharaxaynaa iyo sida ay u kala fadli badan yihiin qodobka sideedaad dawaafu alquduum marka ugu horeysa oo beytka aa gaartid dawaafka la samaynayo yihahdo dawaafulquduum la yidhaahdo ayaan ku sharaxaynaa iyo sida loo samaynaayo qodobka sagaalaad waxaan ku sharaxaynaa assacyu bayna asafa waalmarwa qaabka loo soconaayo loo ordaayo bayna asafa waalmarwa intee la ordaayaa inteese la soconayaa yaasi ordaaya qodobka toddobaad acmaasha la samaynaayo maalinta sideedaadka ah yowmu tarwiya acmaasha la samaynaayo oo min dilxija maalintaasaa xajku bilaabmaa waa maalinta sideedaadka ah oo xajku bilaabanaayo oo acmaasha xajka bilaabanayso qodobka koob iyo tobnaad waxaan ku keenaynaa acmaalu yowm asaabic yowma ataasic maalinta sagaalaadka oo carafo la taagan yahay acmaasha la samaynaayo iyo sida loo samaynaayo qodobka labiyo tobnaad waxaan ku keenaynaa acmaasha yowma alcaashir la samaynaayo waa maalinta ciidda maalinta tobnaadka ah oo acmaasha ay samaynayaan xujaajtu afarta camaloo la sameeyaan ku sharaxaynaa way qodobka saddex iyo tobnaad ayaamu tashriiq acmaasha la samaynaayo maalmaha ayaamu tashriiq la yidhaahdo waa saddex iyo toban waa koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka maalmahaas acmaasha la samaynaayo qodobka afar iyo tobnaad waa dawaaful wadaac kaasaa xajkii ugu dambeeya waa marka aad sagootinaysid xajka oo aad dawaafka samaynaysid oo aad gurigaaga iyo ciddaadi waanba baxaysid dawaaful wadaac baa la yidhahdaa sagootin wa qodobka ugu dambeeya oo shan iyo toban isagu xajka ka mid ma aha laakiin waa altaxdiir min albidac waalmukhaalafaat waxyaalaha bidcada ah oo mukhaalafaadkaa oo la isaga digaayo shan iyo tobankaa qodob ayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala ku soo khulaasaynaynaa acmaasha xajka qodob walbana waa dul istaagaynaa waana kala saarsaaraynaa intii allah subxaana wa tacaala uu waxa weeye ina garansiiyo ayaan kusoo khulaasaynaynaa inagoo weydiisanayna allah inuu noo fududeeyo oo waxa weye na waafajiyo waxa weeye sida sawaabta oo xaqa ayaan allah subxaana wa tacaala ka baryayna waa kan marka iyadoo bilaabantay shan iyo tobankii qodob oo aan qodob qodob u sharaxayno awalan qodobka ugu horeeya dikru aladilla cala wujubi alxaji min alkitaabi waasunna waxaan qodobkan ku sheegaynaa adilada oo la sheegaayowe oo la keenaayo ku tusaysa xajku inuu waajib yahay oo rukni min arkaan alislaam yahay oo min alkitaabi waasunna ah aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wassalaam awalan waxaan ugu horumarinayaa qowluhu tacaala allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaarakan wahudan lilcaalamiin fiihi aayaatun bayinaat maqaamu ibraahim waman dakhalahu kana aamina walilahi cala annaasi xiju lbeyt man istataaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha ganiyun can alcaalamiin fi suurati aali cimraan aayadda sagaashan iyo lix ilaa sagaashan iyo toddoba allah waxa uu yidhi ina awala beytin guri la dhiso kii ugu horreeyey ey cibaado loo dhiso masaajid la dhiso kii ugu horreeyey oo wudica linnaasi dadka loo dejiyey waa masaajidka ugu horreeyey waa awalu masjidin waxa weeye calal ardi laga dhisay dhulka dushiisa waa xaramka weeye waa maka waa baytullahi alxaraam nabiyullahi ibraahim ayaa dhisay waad ogtiin wudica linnaas laladii kii weeye bibakka bakka waa magacyadii maka wey maka ayaa baka la odhan jiray oo loo yaqiinay mubaarakan kaasoo la barakeeyey wa hudan hanuun lilcaalamiina caalamiintoo dhan ayuu hanuun u yahay waa meel barakaysan fiihi waxaa ku yaallo ku sugan beytkaas aayaatun bayinaatun aayado cadcad oo allah subxaana wa tacaala uu ku reebay ayaa ku ku yaalla oo ku cad maqaamu ibraahim meeshii nabiyullaahi ibraahim uu istaagay wey cagihiisii baa ku sawiran maqaamka waa kan waxa weeye w inta yartaa hadda la dhisay oo waxa weeye markii dawaafka la dhameeyo gadaalkiisa lagu tukado oo maqaamu ibraahim la yidhaahdo dhalinyar bay ku awdeen dhagaxay nabiyullaahi ibraahim markuu beytka dhisayey oo waxa weeye uu ku istaagayey kor markuu u kacayo id yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt waa dhagixii uu ku istaagayey oo jaranjarada u noqonayey marna kor buu u kacaayey mucjizu ahaa marna hoos buu u noqonayey oo waxa weeye sida fundigu markuu ugax dhisaayo uu xatabadda iyo u samaysto taasoo kale u ahaa marka maqaamu ibraahim haddeer cagihiisii baa ku yaalo ku sawiran dhalo yar bay ku awdeen haddoo waa macruuf oo markaa saa u fiirisid waad arkaysaa waman dakhalahu qofkii gala beytka xaramkaa ilaahay kaana aaminan aamin weye itaabanaysa male jaahiligii xataa aamin buu ahaa oo qofkii walaalkaa dilay aabbahaa dilay hadduu xaramka galo ma ay taagan jirin oo farahay ka qaadi jireenoo ilaa uu xaramkaa ka baxo waxa weeye far lama saari jirin oo ilaahay baa aamin ka dhigay waka walilaahi waa kan marka waajibnimadii intaa marka lasoo sheegay ayaa allah waxa uu yidhi walilaahi alla waxa u sugan cala annaasi dadka dushooda uu ku waajibiyey xaju lbeyt ay qasdu lbeyt inay beytka u qasdiyaan oo aadaan oo soo dhawaafaan ayaa lagu waajibiyey waa qofkee man istadaaca ilayhi sabiila waa qofkii awooda waayo allah subxaana wa tacaala waxa uu yihi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ha qofna kuma waajibi nebigu yidhi wuxuna awoodi karin marka man istidaaca wey waa qofkii istidaaca u helay istidaacadana waynu arkaynaa sida ay culammadu u fasireen baynu arki doonaa marka walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istataaca ilayhi sabiila kaas waa waajib kutusinaaya waadixa ilaahay waxa uu yidhi waman kafara oo qofkii gaalooba oo min annaasi dadka ka mid ah waman kafara qofkii ku gaalooba oo diida oo inkira fa ina allaha alle haniyun hani buu ka yahay oo waa ka deeqtoon yahay uma baahna can alcaalamiina caalamiintoo dhan aali cimraan ayaa allah subxaana wa tacaala aayadahaas inoogu caddayay wa fii hadihi alaayaat marka bayaanun waxaa caddayn baa ku sugan aayadahan على أن الله فرض على الناس إلهي inuu ku waajibiye dadkii an yaxujuu inay soo xajiyaan fi beyt illahi alxaraam wa hada alfardu marka waajibnimadaa la waajibiyey waa mashruudun bilistitaaca waxay waajibkaasi ku sugnaanayaa istitaaca in la helo walistidaacatu istidaacadiina fasaraha alculamaa culammadu waxay ku fasireen azzaadu waraaxira azzaad waa dhaqaalihii la qaadanayey oo kharashkii la isaga bixinayey raaxiraduna waa rakuubkii la fuulaayey wa hiya talaatatu anwaac zaadkii iyo raaxiradii waxay soo gudagelayaan saddex qaybood in la helo kow waxa weeye alsixatu albadaniya qofkii jirkiisi waa inuu caafimaad qaba oo awood u leeyayo istidaacadii uu u leeyahay jirkiisa horta inuu socdo dhawaafo oo caafimaad qabo wainuu curyaanahayn waa inuusan xagga ahayn waa inuuna jiranayn labo almaalu aladi yakfii fii xajihi wa rajcatihi waxa weeye maal ku filan xajkiisa inta uu ku sugan yahay oo acmaashii xajka ku jiro iyo kharashuu isaga bixin lahaa iyo soo noqodkiisa intuu gurigiisii kusoo noqonayo waa labo waalmnu fi ariiq dariiqa uu maraayana inuu aamin yahay oo uunan cidna ka baqayn oo aan loo diidayn oo aan laga celinayn marka istidaacadu waa saddexdaa inuu helo caafimaad badankiisa jirkiisa caafimaad qabo maal inuu helo ku filan amni inuu helo dariiqii uu ku maro oo aan cidina ka hor istaagaynin alxamdu lilahi maanta qofkii haddii uu maal helo caafimaadna qabo waddadii waa amni oo ilaahay beydkii amni buu ka dhigay diyaarad baa ku qaadaysa meel walba oo saa kurgeynaysa ama doon ama baabuur waxaa rabtaa ku tegi kadhaa qofba intii uu awoodo ayuu ku tegayaa oo diyaaraddaa waxa weye durba saa kurgeynaysa halkaa marka istidaacadii culummadu waxay ku fasireen saddexdaa arrimood inay noqoto caafimaad jirkaaga aa qabtid kow maal aa haysatid kugu filan amni dariiq inuu waddadii furan tahay waka wa qowluhu waman kafara fa ina allaha ganiyun can alcaalamiin waxay yidhahdeen culammadu daliil waxaa ku sugan calaa man kafara qofkii ku gaalooboo diida oo juxdi la yimaada calaa kufri man jaxada biwujuubi alxaji qofkii inuu gaaloobaayo haddii uu diido xajku inuu waajib yahay oo yidhahdo waajib iguma aha kafara wa kharaja can alislaam hadduu yidhahdo xajku waajib ma aha aayadda aayadaha hore marka oo daliisha ugu horeeya waxayna tusaysaa oo inoo bayaanisay inuu xajki waajib yahay istidaacada waxa laga wado qofkii in laga rabo inuu jirkiisii caafimaad qabo inuu maal haysto inuu markaas amni dariiq haysto caafimaadkuna waxa weeye waa mid un uu awoodi karo ee ma hadduu xoogaa iska xanxanuunsan yahay qof isagoo xanxanuunsan iska xajin karaa ee waa inuuna qof dhuliyaale iyo waxa weye awoodi karan ahay istidaacadiisa inuu fiiriyowa daliilka labaad oo kutusinaya xajku inuu waajib yahay waxa weeye qaala allahu tacaala liibraahim calayhi salaam ilahay nabiyullahi ibraahim waxa uu ku yidhi markuu xajkii dhisay oo beytka ilaahay u dhisay inta yaree kacbada ah ayuu dhisay nabiyullahi ibraahim oo qawaacidda korqaad ayaa ilaahay waxa uu ku yidhi waaddin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq fi suurati alxaji aayadda labaatan iyo toddobadu ilaahay waxa uu yidhi nabiyullahi ibraahim buu amray waaddin ogeysi baa layidhi idaanku waa iclaan wey aadaanko kale salaada loo adimay ay wa aclin ogeysi oo ugu dhawaaq dadkii sida salaada loogu addimoo kale fi nnaasi dadkii ugu dhawaaq xajkii ugu dhawaaq bilxaji soo xajiga dheh ya'tuuka way ku imaanayaanoo xajkii way imaanayaan rijaalan iyagoo lugaynaya wa calaa kulli daamirin iyaga oo waxa marka rijaalantaana way lugaynayaan wey maaha rag lagama odo macnaha qofku yamshuuna calaa arjulin iyagoo lugahaba ku soconayo oo lugaynayo wa calaa kulli daamirin ama fuushan rakuubo daamirka waxaa la yidhaahdaa fardaha iyo marka la gaajaysiiyo oo beerku uu xoodmo oo xoodmaan ayaa la yidhaahdaa bandi inta marka hore la cayiriyo ayaa la gaajaysiinayaa aad bay markaa u dheereeyaan yaatiina way imaanayaan min kulli fajin camiiq dariiq kasta oo fog bay ka imaanayaan warka aayaddan marka daliil waxay u tahay wa fii hadihi alaaya bayaanun ana allaha amara ibraahim ilaahay nabiyullahi ibraahim inuu amray an yunaadii fi nnaasi bilxaji ilaahay inuu dadka xaj ugu dhawaaqo nabiyullahi ibraahim warka xataa ya-tuu ilaahay u yimaada oo xaggay ka imaanayaan rijaalan aw rukbaanan iyagoo waxa weeye ama wax fuushan ama lugaynaayo wa fiihi daliilun aakhar waxaa ku sugan daliil kale calaa wujuubi alxaji bilqariibi waalbaciidi calaa sawaa qofku ama xajka ha u dhowaado aftiisa ha deganaado ama meel fog ha ka deganaado qofku hadduu muslim yahay awooddiina laga helay xajkii waajib buu ku yahay waa iga fog yahay keliya maah ama u dhowow ama ka fogow waajibba ku yahay saddex daliilka saddexaad waxa weeye qowluhu tacaala wa atimu alxaja waalcumrata lilah fii suurati albaqara aayadda boqol sagaashan leh wa atimuu waa amar wey wa atimuu dhammaystira bilxaji xajkii dhammaystira wa atimu alxaja xajkii dhammaystira waalcumrata cumradiina dhammaystira lilahi ilahay dartina u dhamaystira waka wa fii hadihi alaaya marka waxaa ku sugan daliil iyadana calaa wujuubi alitmaami bilxaji waalcumra in la dhamaystirayo qaala cabdullahi bni cabaas waxa weye radia allahu canhuma man ahalla bilxaji aw ilcumra qofkii xaj bilaaba ama cumro bilaaba falaysa lahu uma banaana inuu joojiyo an yaxilla inuu dhameeyo oo joojiyo ilaa uu dhamaystiro xataa yatimahuma ilaa uu dhamaystiro uma banaan inuu joojiyo ilaa inay timaado daruuro oo waxa weye markaas ixsaar uu yimaado ha fa in uxsirtum famastaysara min alhadi ixsaarku waa in waddadii laguu diiday inaa martid oo cadowkaagu istaago ama xanuun ama dhibaato markaasoo kale ha daruura timid wa ilaa haddii kale waajib weeye haddaad mar bilowdid inaad dhamaystirto addaliil araabic daliilka afraad oo xajku inuu waajib yahay kutusaya can abi hurayrata radia allahu canhu qaal can abi hurayra waxa uu yihi khadabanaa rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulki ilaahay baa noo khudbeeyey faqaala waxa uu yidhi ayuha annaas dabow qad furida calaykum alxaj waxaa laydinku waajibaya dadow xajkii faxujuu soo xajiya faqaala rajulun ay qad farada allahu wey ilahay baa idinku waajibiye wey furida ay ilahay baa idinku waajibiye wey faxujuu soo xajiya faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi akulla caami yaa rasuula allah sanad walba ma soo xajiyeynaa nebigu ma dhihin sanad walba soo xajiye xaj baa laydinku waajibiye soo xajiyaayo markaasuu wuxuu yidhi ninkaan su-aashaan weydiiyeyo rasuulka ilaahi sanad walba ma soo xajiyeyna fasakata sala allahu calayh waali wasalam waa aamusay nebiga calayhi salaatu wassalaam xataa qaalahaa ilaa uu ninkii ku celceliyey talaatan saddex jeer faqaala annabiyu sala allahu alay wasalam nebiga wuxuu yidhi markaa low qultu nacam haddaan odhan lahaa haa sanad walba soo xajiya lawajabat waa waajib buu noqon lawajaba waajib buu noqon laha waajib baydi ku noqon laha mana iidan awoodeen walama istadactum mana iidan awoodeen akhrajahu imaamu muslim ayaa weri qaala alimaamu annawowiyu raximah llahu tacaala waxa uu yihi wa ajmacat alumma ummaddu waxay ku ijmaacday calaa ana alxaja xajkii inuu waajibnimadiisu ay tahay waxa weye laa yajibu fi lcumri ilaa maratan waaxida hal mar unbuu qofka cumrigiisa waajib ku yahay waka wakadalika qaala xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala isna waxa uu yidhi wujuubu alxaji macluumun waajibka xajka wujuubnimadiisu waa macluum oo waxa weeye waa macruufa waa la garanayaa oo waa min addiini bidaruura inay waxa weeye waa waxyaalaha macruufka ahoo daruurada loo ogyahay culummaduna waa ajmacu waxay ku ijmaaceen على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر وغيره معناها إلى سبب كان اللوسو حجيه أو قفك إنه إيه مثلا ندر إيه وحكو قلم مويه أصل كوحوي حجكو هالمر بو واجب يحي قفك لواشير واجب كما أها هالمر بالحجيه أو قفك واجبه وإيه كلا أو قفك وصميه مركا وصنه oo waxa weye ajar iyo wanaag ayuu ka helay wa daliilka shanaad waxa weeye addaliil alkhamis inuu xajku waajib yahay kutusaya waxay tiri caaisha radi allahu canha caaisha weydiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaalat waxay tiri hal cala annisaa'i jihaadun rasuulka ilaahayow dumarka jihaad waajib ma ku yahay faqaala waxau yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam calayhina jihaadun ee dushooda waxa ah iyaga jihaad baa dushooda ah laa qitaala fiihi aan dagaal ahayn dagaal kuma jiro alxaju waalcumra iyagu xajka iyo cumrada ayay samaynayaan oo waxa weeye laga rabaa inay soo sameeyaan xajkii iyo cumradii waka xadiidkaana wuxuu kutusayaa inay waxa weeye qofka muslimkaa rag iyo dumarba inuu xajkii waajib ku yahay oo laa farqa rag iyo dumar waxba uma dhexeeyaan shuruudda un baa lagu kala duwan yahay daliilka lixaad can cabdillaahi bni cabbaas radia allahu canhuma qaala waxau yihi fajaءat imra'atun imra'atun min khatcam qabiilkaa la yidhaahdo ayaa nebiga u timid calayhi asalaatu wassalaam waana xajat lwadaac faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina fariidat allah wujuubkii ilaahay uu ku waajibiyey fariidadii ilaahay uu ku waajibiyey calaa cibaadihi fi lxaji xajka uu ku waajibiyey adrakat waxay soo haleeshay abi aabbahay shaykhan waayeel ah kabiira nin weyn oo waayeela wey laa yahbutu kuma sugnaan karo cala araaxila inuu rakuubkii soo fuulo geel iyaa la fuuli jira farda iyo kuma sugnaan karoo waa waayeel baabuur iyana ma jiro diyaaro afa axuju canhu ma ka xajiyaa rasuulka ilaahay qaala waxau yidhi nabigu nacam haa ka xaji wadalika fi xajati lwadaac akhrajahu imaamu albukhaariy ayaa wariyey wa haadaa markaa yadullu cala jawaazi alxaji cala algayr wuxuu kutusayaa qofkii haddii duruufi timid in laga xajin karo hadduu waayeel noqday ama uu dhintay ama wixii la mida waa laga xajin karaa laakiin bishard shardi baa ku xiran oo xadiid kala caddeeyey shardigaana waxa weeye an yaxuja waxa weeye awalan binafsih qofku horta naftiisa inuu marka hore ka xajiyo oo aabbaha iyo hooyada kama xajin kadib ilaa horta adugu aada naftaada ka xajidid ha oo xadiidkii sh ayaa caddaynayay oo waxa weeye nin buu nebigu maqlay la odhanaya labayka shubroma waxa weeye can shubroma markaasuu waa maxay shubromada aada leedahay markaasuu yidhi waa akhun lii aw qariibun lii maat qof walaalkale ama waxa weeye aan u xajiyayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi adiga naftaada ma ka xajiday siyo maya markaasuu yidhi naftaada ka xaji bedel sidaan adigu naftaada horta markooda ka xaji ka bacdi hal shubruma ka xaji markaa laakiin horta marka ugu horreysa naftaada ka xaji intaasu adilaha waxay kutusaysaa xajku inuu waajib yahay amaa haddana inuu rukni min arkaan alislaam yahay xadiidkii cabdullahi ibni cumar baa kutusay buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu llah waa rugnigii koowaad wa iqaamu salaa waa rugnigii labaad wa itaai zakaa waa kii saddexaad wa sawmi ramadaan waa kii afraad wa xaji bayt illahi alxaram marka intaasoo adilaha wujuubkiisa kutusaysa ayuu haddana waxa uu yahay ruknu min arkaan alislaam oo qofka beeniya oo inkira mukhrij can ilmilla weeye ilaahayna hani buu ka yahay waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin weliba khatar waxaa la soo aroodhay xataa qofku isagoon beenin hadduu awood u leeyahay oo uu iska tasaahusho oo waxa weeye uu dib u dhigo oo uunan u degdegin inuu waxa weeye waciid khataraa kusoo aroray oo waxaa la rabaa qofku inuu degdeg usoo xajiyo marka culummadu waxay ka hadlaan adilada wujuubka xajku ma fawriba mise waa taraakhi ma degdeg inuu usoo xajiyaa mise waxa weye dib waa u dhigan karaa culummadu waxay isku u badan yihiin inuu yahay waxaa laga hadlayaa qofkii istidaacadii heray oo caafimaadkii heray oo wax walba heray ma waajib bay ku tahay inuu degdego mise dib waa u dhigan karaa culummadu waxay ihahdeen waxaa fiican oo habboon inuu u degdego waayo allah subxaana watacaala meelo badan ba inagu amray in wanaagga loo degdego khayraadka loo degdego nebiyadina waa lagu ammaanay innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayra iyo dadkii wa wanaagsanaayo laakiin waajib waa u dhigan karaa bay dheheen laakiin yuunan xajkii tahaawun ku samayn oo ku cayaarine waa inuu u degdego oo waxa weeye sida ugu fiican oo u sameeyo wey halkaa qodobka koowaad baan uga gudbaynaa oo ina baraya adiladii waajib inuu xajka yahay ayaynu fahanay rukni min arkaan alislaam inuu yahayna waynu fahanay qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa shuruuda wujuub alxaj shuruudka uu leeyahay xajka wujuubnimadiisa fa ina shuruud qismaan shuruudu labay u qaybsamaan shardu sixa awalan qofkii lagaba aqbali mayaba hadduuna shardiga aan la imaan wa shuruud iyo shuruud kale oo waxa weye shuruud ulwujuub la yidhaahdo qaala ibn rushdi waxa uu yidhi albidaaya walnihaaya markuu shara albidaaya markuu sharaxayo bidaayat lmujtahid ayuu waxau yidhi ama shuruud sixa shuruudda loo xiraayo inuu isla un lagaba ansaxayn oo una ka ansaxaynin xajkii falaa khilaafa baynahum culammada agtooda khilaaf kuma jiro inuu ka mid yahay alislaam oo qofaan muslim ahayn lagama aqbalayo xaj waa sida salaadoo kale salaadiiba laga aqbali mayo hadduuna qofki islaam ahayn marka halkaa shardigaa koowaad waa shuruud sixa la yidhahda ama shuruud lwujuub qofka goormuu waajib ku noqonaya qofkii waa islaamay daa'iratulislaam ba ku jira goormuu waajib ku noqonaya fa yushtaradu waxaa loo loo loo xiraya kow islaamnimadii waa loo xiray waa inu islaamya wlstitaaca istidaacadii hadda aynu soo marnayna waa laga rabaa oo qofki in istidaaco la helo ayuu markaa wixii waajib ku noqonaya markaasuu waxau yidhi walbuluuq inuu qaangaari yahay oo qofku isagoo siqiira waa soo xajin karaa laakiin waajibkuma aha oo gabadh baa ilmo yara kor usoo qaadoo nebiga waxay ku tiri xajatul wadaa ali haada xajun ya rasuul allah kan yari xaj maleeya hadduun xajisiiyo ila xajiyey nacam buu yidhi walakii ajir adigana ajar baad ku leedahay haddaba qofka markuu qaangaadho ayuu waajib ku noqonayaa sida salaadaba ilmaha looga rabo oo lagu sii baro ayay isagana waa sunno iyo wanaag waa lasii bara waalcaqlu inuunan majnuun ahayn oo caqli leeyahay haddaba marka shuruudii wujuubka waxay noqotay islaamnimadii markii la helo alistidaaca ko awood inuu helay albuluuq labo waalcaqlu ay uu caqligiisii caafimaad qaboo sixaya leanna nebigaa waxa uu yidhi calayhi salaatu wassalaam rufica alqalamu can talaa saddex waa laga kor qaaday oo wujuub waxba kuma ah waxba laga qori maayo can innaa'im xataa yastayqid qof hurda ilaa uu tooso waxba laga qori maayo wa can asabiyi xataa yashiba ay macnaha ilaa uu qaan gaadho oo baaliq noqdo waay wa can ilmactuuh almactuuh waxa weye almajnuun kan caqligiisa uuna jirino oo waxa weye mactuuha gaar waxa loo yaqaanaa qofka handicabkaan caqliba lahaynba ama majnuunna waa hawadaha qaar baa dhaha waxa weeye xataa yacqil ilaa uu caqli yeesho wax garto ilaa waxba kala garan maayo marka hore imaamu tirmidi baa werinaya ibn maaja iyo xaakim wasaxax sheekh albani raximah allahu tacaala fi saxiixi aljaamic asagiir raqamka saddex kun shan boqol iyo afar iyo toban wa irwaa ilqaliil ayuu ku saxiixiyey raqamka waxa weeye laba boqol sagaashan iyo toddobo isagoo iyagoo laga warinaya xadiidka can cali bn abi taalib radia allahu canhu halkaa marka maxaa inoo cadaaday qofka baaliq ilaa uu noqdo saqiirkii baa baxay oo saqiirkii waajib kuma ah majnuun hadduu yahayna waxba waajib kuma aha ilaa uu caqligiisii helo taas marka wata wlistidaaca istidaacadiina waxay noqotay hiya sixatu lbadan walmaal wa amn ariiq saddexda marka shuruudii markii kulli la isku soo daro waxay isugu imaanaysaa saddex shardi bacda alislaam islaamnimo markii la helo saddex shardi inu in laga helo alistidaaca istidaacadiiba markaa waxay noqonaysaa saddexoo sixatu lbadan iyo maalkii iyo amn ariiq walbuluuq inuu baalig yahay saqiirka waa ku baxay majnuunna uusan ahayn oo caqli uu leeyahy amaa qofka dumarka ah waxaa loogu darayaa shardi afraad baa loogu daraya shardi kale ayaa iyada loogu sii daraya intaan waa laga rabaa inay baalig tahay inay markay islaam noqotay inay baalig tahay inay caqli leedahay inay waxa weeye istidaacadii hesho waxaa loogu darayaa marka an yakuuna macahaa inuu agteeda ahadoo la socdo almaxram inuu inuu maxrama la socdo haadihi shuruud aynu soo marnay ayaa iyada loogu ziyaadinayaa an yakuuna macahaa maxramun maxram inuu la socdo ima zawjaha ninkeedii inuu la socdo wa ima aqaaribaha ilmaheedii wiilkeedii hadduu qaangaari yahay waxa weeye walaalkeed adeerkeed aabaheed abtigeed waa laba arrimood buu maxramku u qaybsamaa waa ninkeeda iyo wixii aan guursan karin oo geyaanu ahayn oo maxaarimteeda labadaa mid ka mid a inuu raaco wey fa idaa lam tajid almar'atu maxaa u daliila marka nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira biduuni maxram inay safarta uma banaana maxram iyadoona la socon safar oo dhan waa loo diiday waxaa kaloo dhacday nin baa nebiga calayhi salatu salaam xilligiisii iyadoo xajna loo baxayo jihaadna loo baxayo ayaa nin nebiga u yimi rasuulka ilaahi buu yidhi waxaa la igu qoray qaswada kada qaswada halkaa loo baxayo jihaadka baa la igu qoray ciidanka raacaya xaaskaygiina qolada xajkay rabtaa inay raacdo maxaan sameeyaa kasoo noqo buu yidhi jihaadko la xajid naagtaada raac oo waxa weeye maxram u noqo waka marka maxram la-aan lama safri karo safarna lama aadi karo kale xajna looma bixi karo waxaa imaanaysa marka qawlka daciifkaa oo dad badan hadda maanta telefishinada ka fadwoodaan iyaga oo doonaya waxa weeye adduunye awgeed oo doonaya inay waxa weeye dadkii dadkaan xajka iyo kaxeeya ayaa qaar u fadwoon xelayn waa bannaan tahayo jamaacaad raacaysa kalaamkaasi wax jira ma ah qowlka nebiguu khilaafsan yahay maa anzala allahu biha min suldaan waana qowl daciifa oan waxba ka jirin wey haddaba maxay samaynaysaa haddaynan helin faidaa lam tajid faidaa lam tajid almar'atu almaxram haddaynan maxram helin maxaa laga rabaa falaa yajibu calayha alxaju xaj waajib kuma aha liannahu laa yajuuzu an tusaafira ila maca di maxram inay maxram wadato maahee ma safri kadho haddaba qowlka sabaabtaa waxa weeye inayna gabar rumaysay ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan saasuu nabigu leeyay laa taxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira biduuni maxram uma banaan xajkiina safar baa loo aadaya marka ma banaana waa arrintaasi xaaraan weeye waana dembi weyn ilaahay inay ka baqaan weeye dadku oo arrinta aad yaalla isaga ilaaliyo haalitan qodobka saddexaad fadaa'ilu alxaji waalcumra fadaa'isha iyo wanaagga xajka iyo cumrada laga helaayo ayaan tanna ku soo qaadayna can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi su'ila nabiyu sala allahu alay wasalam nebigaa la weydiiyey ayu lacmaali afdal qaala waxa uu yidhi markaa nebigu acmaalkee ugu fadli badan baa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi iimaanun billah ilaahay in la rumeeyo wa rasuulihi rasuulkiisana la rumeeyo ayaa ugu fadli badan leanna waa islaamnimadiiyo haddee waxa weeye camal kale waxba taramaya haddaan islaamnima jirin qiila waxaa lagu yidhi uma maada maxaa ku xiga rasuulka ilaahayo qaala waxa uu yidhi jihaadun fii sabiili illah ilaahay dartii loo jihaado qiila waxaa lagu yidhi uma maada maxaa ku xiga qaala waxau yidhi xajun mabruur xaj lagu baarinimo falay imaamu lbukhaari ayaa werinaya fii saxiixihi raqamka kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo toban ayuu ku werinaya halkaa marka xajun mabruur buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ey lagu baarinimo sameeyey oo waxa weeye aan xumaan lagu dhex samaynin wey wa qaalat caaisha radia allahu canha waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow nara aljihaada jihaadkii waxaan aragnaa afdal alcamal acmaasha kan ugu fiican inuu yahay haddaan dumarkii nahay afalaa nujaahid miyaanu jihaadaynin oo aanu jihaadka gelin qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya ha jihaadinina idinka waajib idinkuma aha walaakin waxaa idinka dushiinna ah afdalu ljihaadi xajun mabruur jihaadka kan ugu fiican leannahu xajku waa jihaad laftigiis hawl adag baa la gelaya marka xajka mabruurka ah ayaa ugu fadli badane kaa sameeya oo waxa weye kaa ku dadaala imaamu albukhaari ayaa wariyey raqamka ku xiga kun shan boqol iyo labaatan fii saxiixi ayuu ku warinaya marka waa afdaluljihaad waxa weeye xajun mabruur buyo nabiga calayhi salatu salaam marka xajka lagu baarinimo sameeyo oo wanaag lagu sameeyo oo si fiican loo guto ayaa fadli badan buu leeyahy oo laga helaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala waxau yihi samictu nabiya sala alla al slam yaquul nebigaan ka maqlay odhanaya man xaja lilah qofkii ilaahay daraaddi u xajiya falam yarfud falam yarfud aan xumaan samaynin walam yafsuq aan wax khaladoo waxa weye faasiqnimo a samaynin rajaca ka yowmi waladathu ummuhu waxa uu soo noqdaa oo ka soo noqdaa xajkii sidii hooyadii u dhashay oo kale isagoo ah imaamu albukhaari baa werinaya raqamka ku xiga oo kun iyo shan boqol labaatan iyo kow xadiidka ah fii saxiixi haddaba alxaju lmabruur waxay yidhahdeen culummadu waxa weeye wahuwa aladii kii weeye laa yukhaaliduhu una dhex gelaynin shay-un min alismi dembi aan lagu dhex daraynin kamaa qaala annawawiy imaamu nawowi sida uu yidhi wabni xajar iyo ibni xajar uu yidhi wa qaala alashariyu waxa uu yidhi marka uu fasiraayo rafadka maxaa la yidhahdaa rafad ha falaa rafata walaa fusuuqa alxaju ashhurun macluumaat falaa rafata walaa fusuuqa ayuu yidhi ilaahay haddaba maxaa la yidhahdaa marka rafadka waxau yidhi ismun jaamicun likulli maa yuriiduhu arajulu min almar'a rafadka waxaa la yidhaahdaa ninku wixi uu naagta ka doono xaaskiisa wixi uu ka doono jimaaca ugu horreey taataabashada wax walba waxa weye waxaasoo dhan ayaa rafad la yidhahdaa buu yidhi marka dumarka waa laga dheeraanayaayo waxa weye xaaskii wax shahwo ah loogu dhowaan maayo inta xajka lagu jiro kamaa sidaas ayay marka caddeeyeen culummadu marka taas wey wa fi wafi wa fi laxaadiidi marka axaadiidtan aynu sheegnay bayaanun caddayn baa ku sugan ana alxaj min afdali alacmaal acmaasha kuwa ugu fiican inuu ka mid yahay ayaa waxa weeye ku sugan wey wa martabatuhu caaliya darajadiisu inay samayso wa ana alxaja almabruur wa ana alxaja xajkiina yaqsilu inuu dhaqo addunuuba dunuubta oo dhan dunuubtii waa lagugu dhaafayaa sidaa daraaddeed baa waxaa ka sugnaatay can ibni cumar radia allahu canhuma qaala waxau yihi can inabiyi sal l slam soo nebiga ka warinaya nebigu wuxuu yidhi maa tarfacu iblu lxaaji maa tarfacu kor uma qaado iblu lxaaji macnaha geela ay fuushan yahay qofka xaajka oo soo xajiyaya macnaha dadku waxay kusoo haji jireen geel iyaa lasoo fuuli jiray hashii markay soconayso lugtay kor u qaadaba walaa tadacu yadda yaddan lugteeda horena macnaha midda hore oo waxa weeye rijlan waxaa laga wadaa lugta dambe walaa tadacu yaddan lugta horaa laga wadaa markay dhigtaba ilaa waxa weeye kataba allahu ilaahay waxa uu qoraa qofkaa xajiyaya tacaala kor ahaaye lahu qofka bihaa xasana ajar baa loo qora waka ow amase maxaa canhu sayi'a dembi baa looga tirtiraa ow amase rafacahu waxaa loo kor qaadaa bihaa daraja darajo ayaa kor loogu qaadaa jannada iyo waxawey darajadiisa sare rawaahu imaamu albayhaqi ayaa werinaya waxasanahu sheekh albaniy raximah allahu tacaala fi saxiixi aljaamic sagiir shan kun shan boqol sagaashan iyo lix raqamka ayuu ku xasan kaga dhigay wa fiihi bayaanu waxaa ku sugan marka fadliga xajku uu leeyahay wa annahu yukafiru dunuub dunuubta inuu dhaafo wayarfa wayurfacu bihi darajaat in kor loogu qaado qofka darajooyinkiisa wayamxu allahu bihi sayi'aat xumaantana qofka looga tirtiro ayuu waxa weeye cadaynaya wa can abi hurayrata radia allahu canhu waxa uu yihi can nabiyi sala lla ly slam qaal waxa uu yihi wafd llahi halaa halaata saddex weeye wufuudda ilaahay wafdi waxaa la yidhahdaa qofka la soo dhoweynayo oo waxa uu samaynaya raaliga laga yahay alghaazi waxa weeye qofka ilaahay jidkiisii u duulayo oo waxa weeye jihaadka ku jira inta uu jidkaa ku jiro ilaahay wafdigiisiibuu ka mid yahay oo waxa weye ilaahay baa xifdinay waalxaaju kan xajka ku socda intaa uu kusii socdo oo ka soo socdo ilaahay baa xifdinay waalmuctamir iyo kan cumrada u socda waka waa arrintaasina arrin aad iyo aad u fiican wey imaamu nasaa-i iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa werinaya wasaxaaxu sheekh albaniy raximah llahu tacaala fi saxiixi aljaamic asagiir toddoba kun iyo boqol iyo labiyo toban iyo mishkaat almasaabiix kun iyo shan boqol iyo soddon iyo toddoba ayuu waxa weye ku saxiixiyey halkaan marka waxaanu ka garanay fadliga iyo wanaagga uu xajku leeyahay alxaju almabruur laysa lahu janna ila laysa lahu laysa lahu jazaan ila aljanna ayaynu arki doona wa ama alcumra cumradiina can caamir ibni rabiica waxaa laga wariyey can innabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabigu inuu yihi qaala waxa uu yidhi alcumratu ila alcumra kafaaratun lima baynahuma cumrada ila cumradeeda kale oo laba cumro la sameeyo waa kafaara dembi dhaaf bay tahay lima baynahumaa wixii u dhexeeyey ayaa loogu dembi dhaafaa qofka oo min addunuubi dunuubti ahaa waalkhadaayaa khadaaya iyo dunuuba waalxaju almabruur xajka lagu baarinimo faray laysa lahu jazaaun ila aljanna wax kale isagu ma leh ilaa janna mooye rawahu albayhaqiy waxasanahu sheekh albaniy raximah allahu tacaala fi saxiix aljaamic asagiir afar kun boqol soddon iyo shan raqabkaa ayuu xasan kaga dhigay wa fiihi bayaanu waxaa ku sugan marka xadiidka oo inoo caddaynaya ana alcumrata tukafiru dunuub in dunuubta lagu dhaafo a tukafiru dunuub dunuubta lagu dhaafa wa ana alxaja almabruur xajka mabruurkaa inaan jazaagiisu abaalmarintiisu wa aljanna janna ayuunbaa lagu galaa isagoo abaalmarin kale male janno unbaa lagu taga waka marka alxaju lmabruurna waynu soo sheegnay waa kii laa yukhaaliduhu dembon oo ismi iyo wax xun aan lagu dhex daraynin kaasaa la yidhaahdaa alxaju lmabruur waka halkaa marka waxaanu ka garanay fadliga iyo wanaagga uu leeyahay xajku inaynu ku dadaalno oo waxa weye xajka iyo cumradaba lagu dadaalo qodobka afraad raabican waa qodobka afraad waxaan kusoo qaadaynaa nasa'ix lilxaaji qabla an yashraca fi fi acmaali alxaj inta uunan dhex gelin oo bilaabin oo waxa weye acmaasha xajka inta uunan gelin ayuu waxa weeya loo naseexaynayaa waxyaalahan soo socda inuu waxa weeye aad iyo aad ugu dadaalo qaala sheikhu alalbaniyu raximah allahu tacaala waxa uu yihi nasaa'ixdaas awalan midda ugu horaysa cala alxaaji qofkii xajiyayey ama muctamir ahaa waxaa dushiisa ah an yattaqiya rabbahu allihiisa inuu ka cabsado meel walba uu joogo leannu nebigu wuxuu yihi ittaqi llah xaytamaa kunt meel walbaa joogta alla ka cabso wayaxrisa inuu dadaalo an laa yaqaca fi an laa yaqaca fiima xarama allahu subxaanah wa tacaala wixii alla xarimay inaadan ku dhicin ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto iska ilaali liannahu ilaahay muxuu yihi alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaan wey oo macruufa oo waxa weeye la yaqaan wey oo waxa weye markii laga baxa ramadaanka wixii ka dambeeya ayaa bilaha xajka la galaa waa xaju in laga ashhurun macluuma waa bilo la yaqaan faman farada faman ruuxi farada fiihina alxaja isku waajibayo inuu sanadkan soo xajiyo oo xajkii u soo ambabaxa falaa rafata rafat ma gelaayo jimaac waa markuu xajka xirto wixii ka horreeya ma mar hadduu xajkii xirto oo muxrim noqdo jimaac male waxa way dumar loo dhowaan maayo walaa fusuuqa faasiqnimadaa samayn maayo ficil xun iyo qowl xun midna ku dhici maayo caydi xanti waxaas dhan bu ka dheeraana walaa jidaala dood ma leh oo ma doodaayo fi lxaji xajka ku doodi maayo laba arrimood bay keensanaysaa xajka acmaashiisii iyo axkaamtiisii ilaahay rasuulkaa baneey caddeeyey oo waadix ka dhigay culamadina inoo sharaxay dood iyo muranka ma furna oo waxaanaa bannaan iyo waxaan ma bannaana wixii ilaahay baneeyaa bannaan wixii ilaahay xarimay baa xaaraama wax dooda inooga furan ma jirto wey waxaa kaloo la odhan karaa walaa jidaala fi lxaji ay intuu acmaashi xajka samaynaayo dood iyo muran yuu geli dadka yuu la doodin yuu la murmin xadaaqaysaa qaar soo xajiyaayo oo markaa iyagoo waxa weeye xajkii ku jira carafo taagan haddana muran iyo siyaasad iyo qiilo waqaal wada inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wakadalika waxa uu yii marka ugu horraysa shiiku wuxuu ina amray ilahay inaynu ka cabsanno ayuu inoo dardaarmay oo aynu iska ilaalinno wuxuu ilaahay xarimay wakadalika midda labaad waxaa lagaaga digaya oo lagugu naseexaynaya akhi fillah alxadaru min ashirki shirkiga inaad iska ilaalisid fii kulli anwaacihi ama kii yaraa ha noqdo ama kii weynaa kulli inaad iska ilaalisid kaalistiqaafati bigayr illah ilahay waxaan ahay inaad kaalmaysatid oo wax weydiisatid oo nebiyada iyo awliyada iyo aad baridid iska ilaali walisticaana waxa weye bilamwaat inaad waxa weye dadkii dhintay inaad istiqaaso weydiisatid oo kaalmaysatid ama nebiye ha noqdeen ama saalixiin ha noqdeen waducaahi min duuni illah ilaahay ka sokowna in la baryo xaaraam weeye waayo allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika nebi maxamedow adiga iyo intii kaa horraysayba waxaa loo waxyooday lain ashragta haddii aad shirki samaysid ood shirki ku dhacdid layaxbadanna camaluk camalkaagii waa la hoobinaya waa baaba'aya walatakuunanna min alkhaasiriin waxaadna ahaanaysaa kuwa khasaaray oo hoogay ayaad ka mid noqonaysaa fii suurati zumar ayaa allah subxaana wa tacaala ku yidhi aayadda lixdan iyo shan marka wax alla wixii shirkiya dad dhintayna la baryi maayo waana la iska ilaalinayaa bannaan baa laga marayaa ilaahay unbaa la baryaya oo loo tadarucaya wakadalika alxadaru waxaa kaloo la isaga digayaa oo aad iyo aad lagaaga digayaa bixalqi lixiya waa raggi inaad garka sii xiirtid oo isku qurxisid lama ogola fa inahu fisqun buu yihi shiiku raximah llah taala waa faasiqnimo wey wa haadaa khaasan lilrijaal taasi raggay gaar ku tahay iyada oo tafsiilana waxaan ku keeni doonaa munkaraadka iyo waxyaalaha munkarka ah ayaynu ku sharixi doonaa inayna bannaanayn in garka la xiiro waa min alkabaa'ir mana bannaano wey intaasoo dhan ayaa lainooga digay ood iskaga ilaalinaysa uma markaasuu sheikhu wuxuu yidhi calaa kulli man araada alxaja qof walba oo xajka aadaaya miman lam yasuq ilhadiya qofkii aan hadiyi soo kaxaynin waxaa dushiisa ah an yanwi inuu niyoodo xaja tamatuc inuu tamatuc sameeyo liannahu waxaynu arki doonaa marka anwaacda xajka waxaa la yidhahdaa tamatuc iyo qiraan iyo ifraad marka tamatuca ayaa la rabaa tamatuca ugu wanaagsan leannau nebigaa amray calayhi salaatu wassalaam liamri nabiy sala allahu calayh wasalam ayaa amray asxaabtiisii waka sidoo kale nebigu waa u carooday markii qaar ka mida aynan u degdegin inay xajkoodii tamatuc ka dhigaan waka wuu carooday nebiga calayhi salaatu wassalaam waayo markii hore waxaa la soo xirtay xaj baa la soo xirtay ee cumro lama soo xiran kabacdi buu yidhi bedela oo cumro u bedela oo nebigu uu amray qofkii aan hadyi soo kaxayn inuu cumro sameeyo oo xalaal noqdo oo tamatuc sameeyo kabacdina markaas u xajkiisa la yimaado sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix wuxuu ku yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji ilaa yowmi alqiyaama cumradii waxay dhex gashay xajkii ilaa yowmi alqiyaama rawaahu abu daawuud baa weriyey wasaxaxahu sheekh albani raximah allahu tacaala fii sunan abi daawuud wa fii saxiixi aljaamic asagiir ayuu saxiixinayaa waa xadiis saxiixa marka marka cumrada iyo xajka waa la isku darayaa qaabka tamatuca loo samaynayana anwaacda xajka ayaynu inoogu imaanaya saddex waxaa kale oo waxa weeye la isuu naseexaynayaa waxa uu yihi shiikhu iyaaka waxaan kaaga digayaa ayuha almuslim an tadaca inaad ka tegtid albayaat ay almubiid nagaanshada hameen kubaridda lagu baryayo hameenkii fii mina mino la tegaayo laylata carafa macnaha dad badan baa waxay sameeyaan hameenka subax biriyoo kale carafo la istaagayo intay sii yaacaan ayay habeennimo carafo sii tegayaan waa khada wey fa inahu waajibun wa facalahu nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam wa amara bihi waxa weye nabiguna waa amray oo wuxuu yihi khuduu canii manaasikakum marka habeenka hore markaad sii socod maalinta marka maka laga baxo oo waxa weeye mino la aado carafo loo gudbi maayo duhurkaan la tegayaa mina waa inoo imaan doontaa duhur baa lagu tukanayaa halkaasaa la joogayaa waagu markuu beryaha laga jarmaadayo oo salaada subax la tukado ay kabacda laga tegay laakiin habeennimo loo gudbi maayo carafa dad badan baa ku khaldama waana inoo imaan doontaa waa sharrici doona afar waxdar ka digtoonow buu ku yidhi an tamura bayna yaday almusalliin kuwa tukanaaya xaramka ku tukanaaya hortooda inaad martid fi lmasjid alxaraam iska ilaali fa innahu xaraamun xaraam weeye liqowlihi sala allahu alayh waalih wasalam nebigaa yidhi low yaclamu almaaru hadduu ogaan lahaa kan maraaya bayna yaday almusalli kan tukanayo hortiisa maadaa calayhi wax dushiisaa ay min alismi lakaana an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran lahu ayaa u khayr badnaan lahayd min an yamura bayna yadayhi inuu maro muttafaqun calayh min xadiidi abi abi jah abi juhayn aya waxa weye xadiidkiis waay haddaba inuu qofku hormaro qof tukanaya waa min alkabaa'ir waa dembi weyn afartan kaasna ma afartan beriba ma afartan sanaba lama sheegin allahu aclam lama garan afartan kaa waxay tahay aduu kole waa dembi weyn wa shiiku wuxuu yidhi walaa farqa fi lmasjid alxaraam wa gayrihi farqa uma dhexeeyo dadka qaar baa yidhahda masjidka xaramka dhib male waa laska hormari karaa maya waxaan daruuro keenta mooye lama ogola in hormaro sidoo kale walaa yusalli bigayri sutra ha u tukanin walaa tusalli bigayri sutra ha u tukanin sutra la-aan leannu nebigaa yidhi laa tusalli ila ilaa sutra ha tukanin ilaa inaad sutra samaysatid mooye marka sutraa la samaystaa meel kastoo aad ku tukanaysid haddii xataa ay xaramka tahay inaad sutra samaysatid ayaa lagaaga baahan yahay oo waxa weeye aad ku dadaashid inaad sutra la timaadid halkaa marka waxaynu ka garanay insaa loogu dadaalo marka laa farqa wax u dhexeeya inuu qofkii masaajidka waxa weeye iyo xaramka iyo waxba uma dhexeeyaan bu yihi shiiku raximah allahu tacaala waka middaa shanaad waxau yihi laa xaraja wax dhibaataa male oo qofka wax mashaakila uma keenayso inuu qubaysto xajka dhexdiisa maalmaha xajka inuu waxa weeye maaragtay madaxiisa oqxoqdo inuu waxa weeye maaragtay uu toobin sameeyo inuu waxa weeye wax caraf reexaanta waxaas inuu ursado waxba dhibaataa male laakiin inuu ismariyo maaha inuu maaragtay wax harsado sida khaymad iyo ama waxa weeye dallad iyo wax la mida inuu sameeyo wax dhibaataa male oo waxa weeye mashaakil male ilaahay baa yidhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra kulli waxaasoo dhanna waxay caddaynaysaa waa yusri iyo wanaageed wax dhibaato ah oo waxa weeye ka soo gaaraysa ma jirto haddaba marka halkaana waxaa inooga caddaatay nasaa'ixdaa shiiku inoogu naseexeeyey inaynu ku dadaalno oo allah subxaana watacaala ka cabsanno ayaa la rabaa oo aynu ku dadaalno inaynu wanaaggaa samayno insha allahu tabaaraka watacaala marka darsiga koowaad halkaa ayaan ku joojinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala dibna waa usii waraynaa duguusta soo socota haddii uu rabbi idmo